Dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay shirkii ka dhacay Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo dowladda federaalka iyo xabashada Itoobiya ay kaga wada hadlayeen sidii ay Itoobiya bad u heli lahayd. Shacabka Muqdisho ayaa aragti ka dhiibtay shirkii fashilmay ee maalintii shalay ku soo dhammaaday dalka Turkiga, kaasoo u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Itoobiya. Dadka reer Muqdisho ayaa khalad ku tilmaamay in Itoobiya lala fadhiisto sida ay hadda arrintu u socotana ay ugu dambeyn Itoobiya qaadan doonto badda Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah iyagoo arrimahaasi ka hadlaya.
Itoobiya hadalkeedu wuxuu ogyahay ku qabsi ku qadimeeyd macnaha qof shaatigiisa lagu qabsanaya noqon Soomaalidan nahay waxaasna waxaa u sababa madaxdeena waddankeena aniga ra'yi ahaantayda haddaa cabirkayga ra'yiga haddaa qiyaaso marka hore baa lagu qaldanaa Itoobiya gorgortan in la galo ama wareysa in la fadhiista xataa taas aba qaladeed marka horeba hadda waxaa ii muuqata in Soomaaliya ay Itoobiya ujeedkeeda uu yahay inay si qasab wax ku raadinayso oo macnaha ay leedahay waxaan hadalkaas ay ka raadinayso baalkii inay wadan leedahay gogol dhac oo hordhac inay si ay bad ku hesho maalin dhow maqaal akhrinayay waraysi baalka hadal uu ka hadlayay abiy axmed wuxuu wuxuu macnaha ka dhigtay war inuu mar walba uu dhaho ilaa ilaa bad waa inaan helnaa laakiin asaga meesha ugu fudud oo ka heli kara bad waxaa waaye u arka asaga inay soomaaliya tahay laakiin wuu ku hungoobi doonaa insha allah haddii la dowladda xabashada Itoobiya ayaa u xusul duubaysa sidii ay u boobi lahayd badda Soomaaliya